naafada magaalada baardheere ku nool dhibaato badan bay qabtaa wax daryeel ah oo naafadan baardheere ay haysato haddaan runta sheegna ma jirto naafada baardheere waxay ka nooc duwan tahay dadka baardheere ku nool naafadan waa la yaraystay waa la midab gumaystay midabta koor baa ku dhacay cid ilaahay abuurtay oo saa usoo jalleecaysana ma jirto xaqiiqada markaan ka sheegno naafadan degmada baardheere joogto horta dad meel ku urursan ma aha dadku markay urursan yihiin oo ay hal xarun ay joogaan baa la arki lahaa dadka xaafadahay joogaan qof walba oo naafada degmada baardheere ka mid ah xaafad buu joogaa xaafadda uu joogu ku dhibaataysan yihi waxaa weeye qofkii hayey iyo asagu waa isku dul dhinteen cid maaragtay u maaragtay n abaal haysana male cid u weel haysana male cid dhaqaalaynaysa male carradu hayadaa joogo nadaam baa ka jiro wax badan baa jiro oo maaragtay degmada soo gaaro waxa ayaga naafadan degmadan baardheere way ka ooman tahay bannaankaasaa lagu horaa qofkii xoog le baa xabagta goostay taaganta baardheere waa tahay markaa ma inoo sheegi kartaa tirada rasmiga ee naafada ku dhaqan magaalada baardheere haddii ay ahaan lahay rag iyo dumarba annaga diiwaangelinta aan samaynay hadda ka hore in kasta oo xilligaas aan diiwaangelinta samaynaynay kadib ay dad badan soo naafoobeen ognahay kuwa aan waagaas nala joogin ay noo yimaadeen haddana kun iyo shan boqol iyo labaatan ruux oo naafo aan haynaa dadkaasi markaa halkay ku tiirsanta noloshooda dadkaas noloshooda wallaahi dadka unbay iska isaga dhex nool yihiin qof walba nooc sibuu u nool yahay xaafadahay joogaan qaar baa dawarsada oo maxaa la yidhahdaa suuqa maaragtay ka tuugsado oo waa la arkay dad badan oo hadda haddii suuqaan la aado waa la arkayaa naafo badan oo xamaaranayso oo dawarsanayso kuwo kale maba soo dhaqaaqi karaan oo xaafada ma soo dhaafi karaan oo guryahay jeefaanoo waa bareelis kuwa maxaa la yidhaha siyaabo kale u kala nool yihiin laakiin wax dhaqaalo oo ay haystaan ma jirtaaba yaraatee barnaamijyadan hadda carrada ka socda oo abaaraha iyo gurmadka samafalka ana cid u joojisaa ilaha burtay ma jirto ma jiraan wax idinka soo gaara gurmadka abaarahoo kale oo hay-adaha samafalka ay bixiyaan oo kale maya maya maya maya wax gaara oo naga soo gaaro waa dhexdaas xoogaa yar baa nala balqin jiray laakiin hadda wakhtigan xaadirkoon joogno ilaa inta hadda aan dhihi karna sanad iyo bar wax naafadaan wax usii u taagay ma jiraan
waa tahay caad warsamo goley waxaad ka mid tahay guddiga naafada intaa maxamed uu sheegay maxaad ku dar lahayd wallaahi anigu markaan ka hadlo naafadu way iska dhibaataysan tahay waa naafo fara badan xaafadahay ku nool yihiin qofku hadduu naafoobana haddee waxaa weeye boqol kiiba sagaashan dadka bini'aadmiga ahay maba jecla marka dadkaasi daryeel ma haystaan nololeed mid caafimaad ma haystaan dadkaasi hay-adaha caalamiga iyo dadka islaamka ah iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba waxaan ugu baaqaynaa inay si gooniya u ogaadaan waxaa weeye haddii wax la siiyana waxaa laga helayaa aakhiro ashir baa laga helayaa adduunkana dad naafoobay oo loo gargaaray weeye dadkaasi dhibkaasay qabaan saasaan u soo jeedinayaa wixii maamul ah iyo wixii islaanahoo taageeri karaba maxamuud dhafe gudoomiye maxaa intaa ku dar lahayd xoogaa hilmaan hadal kuga jiraa la yidhi xoogaa saado hay-adda saado iyo i c r c oon mar ka helnay tiro yaroo soddon qof ah saado oon toddobaatan qof boqol iyo labaatan qof mar ka helnay intaasaa maaragtay oo waa aan dhoweyn ah ayaa noogu dambaysay waxaa weeye wax naafada loo taago waxa ayagana wax baal ka soo rogaya maainadda marka waxaan leeyahay ugu dambayntii hay-adaha samafalka maamulka degmada kan gobolka midka maxaa la yidhaha jubbaland midka dowladda dhexe jaaliyadaha soomaaliya dalke dalkeenna ka maqan oo dadkeenna kaloo dibadaha jiro iyo cid allaale ciddii wax tari karta dadkan naafadaa waxaa tarto waxaan aaminsanahay maanta sadaqo qofkii la baxayo meesha uu kula bixi lahaa waa dadka naafada awey dad baa xoolo la baxo dad baa masaajido dhiso dad baa maxaa la yidhaha sadaqad jaariya a bixiyo dad baa lacaga soo dirsadoo yihaa dad naafaah iyo dad dad masaakiina nalo siiyo sadaqooyinka la soo dirayo oo dadku ay soo dirsanayaan boqol kiiba siddeetan meelaha loogu talagalay ma gaarto meelo aan loogu talagelin baa la geeyaa waxaan leeyahay dadkaa naafada ay ku baxdaa haddaad rabtaan waa idiin soo faylinaynaa waa idin tusaynaa bidhaantooda waxaan leeyahay dadka waxa loo qabto cid allaale cidda sadaqa la baxayso oo ilaahay dartii wax la baxayso dadka wax u qabataan leeyahay aad baa mahadsantiin